bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal barayso feelaha ka dhawaada qodobada warkaana hiraabnamoonka doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal weerar kudhiyi deegaano ka tirsan gobolka gadayo faahfaahin laku helahaya madaxweynaha maamul goboleed madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle oo shuruudka hir in doorasho kudhiyada deegaano ku tirsan beledweyne laamaha ammaanka buula burdeyo oo fasaxiy maleeshiyaada weerarka jeysadii deegaanka qaabna o n d dilkii ardaygii dhigtay jaamacadda amuud ee magaalada boorama akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal walibaan kodoor corona diyaarad darooneysa oo dulmaraa si imidku safaaradda xayndaabka safaaradda bakhdad ee maraykanka oo lahridi maalin fayle dhegaystayaal weliba waa talaado taariikhda miilaadegan weliba ay ka beegantaa litbiliy toddobaad sanadka lamada kun labaatii koobka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraabnimoonka dor koronay haddana ka dhawada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo faahfaahsan maalin fegla dhegaystayaal dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weliba ku dhey deegaano ku tirsan gobolka gado dagaalka weliba ka dhaladay khasaareen iska jara dhimishi iyo dhaawac dagaalkii weliba ka dambeeyey kureed markii xubno ku tirsan al-shabaab weerar jidgalay oo ka qaadan koronyo ciidamada dowladda iyo la dareeran xiliyo dareeran xiliyo maraantan dhexayta degmooyinka luuq iyo doolow ee gobolkaas dadka deegaanka oo ku warmay in ciidamada dowladda iyo al-shabaab dhamaray dagaal culus islamarkaana sababay khasaare shargadiisan saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda weliba oo sheegeen intii isku difaaceen weerarkaasi al-shabaab jidkanka galli al-shabaab iyo dhiniga kiisho weliba bartay internetka ka daawacna in weerarkaasi ay ka dilaan xubno ku tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka gado iyo weliba marar badan ku dhiyay dagaalo kanlamade oo dhexeeya lamaada dhinac madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed iyo weliba warbaahinta kala hadal ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weliba uuse sheegay in doorasho haddii la fado beledweyneeta kudhida in la hadhow ay yeeri madaxweyne madaxweynaha koowaad ee hirshabeelle cali xuseen guudlaabe madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle weliba hadalkaasi uu soo sii wada tilmaamay in xiligun loo baahan in hirshabeelle haddii doorashada kadhida in madaxweyne ku-xigeenka la kadhowaayo magaaladaas suus hadalkan dhiki
waxaan kaloo ku dirrimaa doorashada rag badan ku hadla aadaad u mahadsantihi sidaad ugu hadasheen waa siday tahay anaga naftaanula saasaan ku fikiraynaa dadkan kulli hadda meesha taagan oo golaha wasiiradii xildhibaanadii guddoomiyuhu waa reer hirshabeelle laakiin waxaa laga yaabaa kulligoor inay u badan yihiin inay reer hiiraan u badan yihiin reer hiiraan marka kulligoor in doorashadu hirshabeelle ka dhacdo waa wada rabaan dacwadiina habarhabaraa la yidhi maalinkiina odoodaye haddana midii loogu talagalay ee beledweyne inay qaybteedii beledweyne ka dhacdo dee aaday u wada daraynayaan waxay ku xidhan tahay marka annaga laguma xirira soomaaliyaa ku heshiiday meesha caalamka iyo soomaaliyaa saxiixday madaxweynaha inay hirshabeelloo ka qaybgalaa soo saxiixay kii horena waa soo saxiixay midka haddi joogana waa soo saxiixay waxay inta doorashadu ku imaan waayi kartaa hoo kaliya in madaxweyne cali guudlaawo imaadiida koow haddou madaxweyne cali guudlaawo inta imaadiida doorashadu tama imaan karto horena waa u sheegay haddana adinka waa idiin sheegaan meeshaanu inay nabadgelyo noqon waayso dad doorashadu waa ku imaan waayi kartaa meeshaan doorasho waxay ku imaanaysaa in madaxweyne guudlaha uu yimaado madaxweyne hirshabeelle kadibna uu ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed keeno oo meelaha doorashada lagu qabanaa kulligood cagta marina walaalayaalo waana ku tala jirnaahe adinku kaalintiina waaba buuxideen waana buuxinaysiinoo anagaa oge kuwa laga yaabo inay ama u halleeyaan ama horay wax u hallaynahay kuwaas gacantii qaba laheyd adinka waae annagana waa dadaalaynaa oo bal adinka ayagana waa salaaxaynaa oo waxaad rabtiin waa laynaa oo xaquuqdooda waa loo ogol yahay ayagaa kuwa kaleo oo dangaara lahu ay danahooda ku tumanaane adunkuna lala dadaala waxaan idiga codsanaa inaad amniga ka shaqaysaan qof qaylinaysa iyo laba qaylinaysa iyo xataa qolo qaylinaysa doorashada inta loogama leexi karo
beeluhu saakajeeda madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf hagar dabageed ayaa weliba oo diidayeen in magaalada beledweyneha gobolka hiiraan uu sooseada madaxweynaha maamulkaas cali guudlaawe weliba beelase oo sheegana intiin qanacsanayn dhismihii maamulkaas marnaba maalmo ka hor yahayti markii maleeshiyaadka amarqaado jenaraal xuud iyo oo kabeele madaxweyne yuusuf hagararya weliba uu weerarka qaadan magaalada beledweyne meelase oo fadaanti oo fashilan shirka golaha wasiirada maamulkaas oo shir gudoomiyay yuusuf hagar taasi oo sababtay in dagaalku dhiyimid kumida xaafadaha beledweyne dagaalkaasna sababo khasaare shalgadiisan kuree dadaala si wada jiray oon sameyn xildhibaano iyo odayaal dhaqan magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan yaan ka dambeynka guulaysteen in reed lahan fasaxa ilaa siyeed kumada xubnihii dhowaan weerarka qaadaysa lega ciidamada booliiska degmada buulo burde hirowka dadkaasi iyo weliba ka dhaladay xiisad kale oo sababtii in dagaal kale ku dhiya magaalada wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim oo kumida dadkii wadahadalkaasi sameeyay iyag mahadnaqi xubno kasta oo kujeysidii gacan maleeshiyaadku maawisleyda iyo qeybo kumida ciidamada ilaalada gudoomiyaha degmada buulo burde iyo weliba markaasi isku difaaceena weerarkaasi maleeshiyaadka ah ka qaadi magaaladii arday kumada arday kumada arday walkubardaas jaamacadda amuud ee magaalada boorama yaa xalay xalay iyo weliba dilay askari ku tirsan ciidamada booliiska somalilan oo ilaalo ku hay xarunta jaamacaddaas adhiigkala dil weliba dhakada jaray ee kuliyadda injineernimada welibana magaasha leeraha ibraahim cabdishakuur ibraahim ibraahim weliba kuma tahay ardayda shalay ee galay imtixaanaadka jaamacaddii qaadasi gudoomiyaha guud ee jaamacadda suleymaan axmed guuleed ayaa la hadlay laantaafka soomaaliga ee v o a soonu korbiye falka qaabkan dhiya
waxa weeye galabtii markay shantii waxoogaa tahay shan iyo barkii meelaha ayaa askari ilaalada jaamacadda ka mid ah saas kaga dhacday inan jaamacadda ku jira kuliyadda injineeringa salsan labaada ibraahim cabdirashiid cabdishakuur ibraahim marka waan ka xunahay siina tacsiyan askari kuma la qabto waa la hayaa tacsiyan gobolka o dhan baa u diray iyo barashaasay intuba loo diray inanka iyo iyo iyo askariguba labaduba wax ka yimaadeen gobolka beriga sanaag beriga sanaag inaa lahay waynaa
maamulka somalilan iyo weliba beniya in kurey kaasay dilowshay ku dambeeyey kureed dilowshay sababan haayus oon hirin calanka soomaaliga wararkaas iyo maamulka beniya ardayga la diliyay iyo weliba la sheegay in murun foolkafoole dhamarius iyo askarigii toogadii wararka wararka hanoodeera wararkii helahayta idaacadda raadiyo baydhabo weliba oo sheegana in gobolka mudugga in ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan qeybta labaatiyi koowaad iyo daraawiishta galmudug hiraabtanyo lagu wareegan gacan ku haynta deegaanka bacadweyn ee kuwa furta gobolka mudug howlgal sawada jireen sameeyan ciidamada maamulka iyo ciidamada dowladda soomaaliya iyaa lagu wareegan gacan ku haynta deegaankaas saraakiisha daraawiishta galmudug weliba oo sheegana intii jaray dagaal kooban oo dhamari iyoyo al-shabaab oo ka dhammaray deegaankaas kumiyo todobadii bili abriil ee sanadkun yahayti markii al-shabaab iyo lagu wareegtay deegaanka bacadweyne kureed dagaal foolka fool oo ku dhiyay deegaankaas oo sababay khasaare shargadiisan gacan ku-hayntiina iyo kubatay magaaladaasi ooyo lagu wareegin al-shabaab laakiin hadda gacan ku-haynta magaalada weliba maamulahayee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya meelo warkaasi dhegeystayaal hiraabnabaad noosinku ka yahay weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo militariga mareykanka iyo weliba toogadana diyaarad daroones oo hubeysan taasay oo dul maraasi dhismaha safaarad ka taala magaalada bakhdad ee ciraaq ilawareedyo ku tirsan hay-adaha ammaanka ciraaq iyo weliba sheegana in nidaamka difaaca mareykanka iyo toogadan diyaaraddaas oo maraasi hawada sare ee magaaladaas toogashadu iyo weliba koose kureed markii gantaal ka duqaya dhismaha ay militariga mareykanka oo kala hayaan saldhig ciidan irka ee cayn saldhig cirka ee cayn al asedo oo ka taala dhulka lamadegaanka ee gobolkaas dhinaga kala tag iyo markii bilowgii sanad bilowgii sanadku afartiyo todoba weerarya lalabeegsaday laleegsaday danaha mahreymka ee kilay dalka ciraaq meelasay oo askari diirasa lama kun iyo shan boqol askari qeybgalan dagaalka caalamiga la dagaalamo ka kooxda daacish mareykankii weliba welwel badan ku muujiyay weerarada cusub ee dhedhiga daroodhiska ee laha ka qaadahaya fariisamihii usaka lahaya bakhdaad welibana uu mareykanka tilmaamay in walaahata ku dambeeyay isu sameyn doona difaac adag oo ku saabsan goobaha isugu suganya warkii dhegeystayaal isan kula darartan raadiyo baydhabo tarikeyga intanu ku kulmaana war ku warlamada ammaana allah
Wa 89.5 FM Radio Baydhabo